Maraykanka iyo Ruushka ayaa waxaa ka dhexeeya loolan xoog leh oo saameyn ku yeelanaya qaaradda Afrika. Loolankan ayaa loo adeegsanayaa farsamooyin kala duwan oo ay ka mid yihiin iskaashi ciidan, mid milatari iyo mid dhaqaale, iyo sidoo kale xidhiidh diblomaasiyadeed. Ruushka ayaa sanadihii u dambeeyay ballaarinayay joogitaankiisa Afrika, iyadoo ciidamada Maraykanka la amray in lagu beddelo kuwo Ruush ah. Ruushka iyo Maraykanka ayaa siyaasado kala duwan oo kala fog u adeegsanaya soo jiidashada dalalka Afrika, sida uu faahfaahinayo Jaamac Faarax oo ah aqoonyahan ka faallooda arrimaha siyaasadda kuna sugan dalka Jabuuti.
waxaa jira kala duwanaan siyaasadaha maraykanka iyo ruushka ee sirdiyaya ee qaaradan africa ku wajahan haddaan eegno waxa weeyaan ee, maraykanka maraykanku istaraatiijiyadii hore ee ee africa kula dhaqmayey intan uu imika biden yimiday waxay arkeen waxa weeyaan maamulka biden iyo maraykanku in madaxii ka horreeyey ee trump ahaa uu lumiyey fursado badan oo waxa weeyaan africa jirtay xidhiidho badan uu lumiyey dowladan biden waxay wadaa ina dardar ay geliso xagga militariga xagga dhaqaalaha ee xagga kaabayaasha dhaqaalaha in wadanadan africa ay soo gacan qabtaan iyagoo maaliyado badan u qoondeeyey ee uu hay-ado badan ee waxa weeyaan ka howlgelinaya africa taasoo la odhan karo waxa weeyaan mashruuc eh, ka mid a waxa weeyaan mashaariicda imika ay soo hindiseen ee maamulka biden dhabbada xadiidka waxa weeyaan eh, boqol iyo laba iyo labaatan sano ka hor ayaa ugu dambeysay inay hamiga maraykanku ay ka lahaayeen waxa weeyaan dekedan durban ee ku taala koonfur africa ee naxaastii laga dhoofin jiray mashruuca ayay dib ay u jafayaan oo wadanadan congo iyo zambia ee dhaba xadiida ayay ayay rabaan inay ka sameeyaan mashruuca ay mashruuc aada u weyn oo imika marxaladii waxa weeyaan eh, la diraaseynaya ku jira oo ay rabaan in haddii uu hirgalo eh, mashruucaasi eh, fulintiisu uu bilaabmo labada kun iyo eh, lix iyo labaatanka uu qaadan doonana waxa weeyaan muddo afar sano ah waxa ay iska kaashanaya maraykanka iyo eh, african bank eh, development kabaadka ayaa iska kaashanaya mashruuca Eh, mashruucaasi waa- waa- waxa weeyaan mashruuc ka mid a himilooyinka ay leeyihiin dardar geliya ama galbeedka africa Eh, waqooyiga africa waxa weeyaan siyaasadday kula dhaqmayeen mauritania way bedeleen wadano badan waxa weeyaan oo ay iyagu ka iib geynayeen eh, hadday noqoto dimuqraadiyad iyo xuquuqal insaan waxyaalo waxa weeyaan dowladaha afrikaanku ay qaati ka noqdeen marka eh, siyaasadaha iska hor imanaya eh, waxa weeyaan ayaa ayaa keeni karta in eh, dhinaca kale uu ka faa'iidaysto imika eh, waxa weeyaan ciidamo uu maraykanku waxa weeyaan uu galbeedka africa biisas badan uu soo inuu soo koobayo ayaa ayaa ayaa muuqata Eh, inkastoo imika dalka morocco uu rabo inuu bees weyn uu ka furo maraykanku oo ciidamada ah ruushkuna isagu eh, waxa weeyaan sidaan aan ognahay dardartii uu waday eh, waa tan imika muuqata inuu waxa weeyaan kusoo fasaxay markab idil oo sida dhuuni oo wadanadan uu uu gacansaarka la leeyahay gacansaar military la odhan karo Eh, taas eh, ayaa la odhan karaa in eh, markab aada u weyn oo oo sida xamuul waxa weeyaan shan iyo labaatan kun oo tan oo waxa weeyaan eh, eh, quutar daruuriya eh, in wadanadan eh, naali eh, uu soo gaadhay eh, iyo Gui- eh, iyo guinea eh, taas waxa weyan madaxweyne eh, putin uu ballan qaaday ahayd inuu ilaa eh, konton kun oo tan uu wadanada burkina faso iyo zimbabwe iyo soomaaliya iyo eritrea iyo mali iyo central africa inuu wadanada u fidanayo eh, sanadkan labada kun iyo afar labaatanka ayuu ballan qaaday ahayd ee shirkii ugu dambeysay ee ruushka iyo africa ruushku eh, siyaasaddiisa waa siyaasad eh, ay- eh, dani badday ah imika oo oo maadaama ay yurubiyankii ay cunaqabateyn ay saareen Eh, markaa siyaasadda ruushku ee soo jiidashada uu ku rabo aad bay u ballaaran tahay laba siyaasadood oo waaweyn oo ishirdiyeysa ayaa afrika ee afrikaankuna eh, kolbati dan u ah ayay ayay raacayaan Dalalka galbeedka Afrika oo ay ka dhaceen afgambiyo militari ayaa xidhiidh xoog leh la wadaaga Ruushka taas oo halis gelinaysa mustaqbalka dimuqraadiyadda ee Afrika sida ay saraakiisha Maraykanku ku doodayaan.